nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano weli waxaynu ku guda jirnaa sheekooyinkii ku saabsanaa ee reer banu israa'iil casharkeenna konton iyo toddobaad sannaddii saddexaad oo boqornimadii boqorkii yahuudda waxaa yeruusaleem yimid xareeraya boqorka babilon sayidkuna gacantii isu geliyey oo ah boqorkii yahuudda waagaasi iyo wiilashii guriga boqorka qaarkood markaasuu u qaaday waddanka la yidhaahdo shiracaan iyo gurigii boqorkii meeshaasi oo wiilashiisna waxuu geliyey gurigii boqorka khasnadda u ahaa markaasuu boqorkii la hadlay nin oo madax u ahaa raggiisa bohomada ahaa oo wuxuu u sheegay inuu keeno reer banu israa'iil qaar ka mid ah oo weliba ah kuwa ka soo farcamay reer boqor iyo kuwa goobta ah kuwa dhallinyaro oo iin lahayn iyo qurqurxoon oo xoogga xigmadda oo ku dheer oo aqoon badan oo waxgarasho leh iyo inta awood u leh inay guriga boqorka istaagaan iyo inuu iyaga tacliinta iyo afka reer kaldeyn baro boqorkiina wuxuu uunku ugu dhigay iyagii in ka mid ah cuntadii wanaagsaneyd iyo wixii lagu sarqaamayay isticmaalayeen sidaad ogtihiin sheekooyinka reer banu israa'iil way kala duwan tahay mid oo ah inay dad ahaayeen dad oo ku caasiyeen rabbiga oo wuxuu boqorka markaasi amray intii saddex sannadood ah la quudiyo si ay dabadeed boqorka isu hor taagaan kuwaasna waxaa jiray oo reer yahuudda ka mid ah markaasaa amarkii bohomiyada ayaa magacyo u baxshay markaasaa amarkii bohomyadu boqorkii ku yidhi waxaan ka cabsanaynaa boqorka ee banu israa'iilka ka soo jeeda oo urunka idinka dhigay cuntadiina iyo citaabinkiisana waayo wuxuu u arki wejiyadiina oo ka liita kuwa dhallinyarada ah ee aad isku da'da tihiin sida madaxayga khatar uga gelinaysaan boqorka hortiisa markaasaa wuxuu ku yidhi wiilalkii amarkii bohomiyadu ka dhigay inuu taliyo waxaan ku baryayay intii toban maalmood ah in tijaabi annagu addoommadaada ah oo ha nala siiyo atar aan cunno iyo biyo aan cabno dabadeedna wejiyada hortooda ha laga fiiriyo iyo wejiga dhallinyarada boqorka cuntadiisa cunta oo markaasa annagoo ah addoommadaada sidii aad naga aragtid noola macaamilow waa fariintii ay u dirayeen boqorka sidaasuu ugu dhageystay xaaladadaasi oo inta toban maalimood ah ayuu tijaabiyey markaasaa tobankii maalmood dhammaaday wey ka weji qurxoonayeen wayna ka burburayeen dhalinyaradii cuntada boqorka wax ka cuni jiray oo dhan sidaa daraaddeed wakiilkii waa ka qaaday cuntadii iyo cabitaankii cabi jireen oo way siiyeen atar haddaba afartaasi nin oo dhallinyarada ahaa boqorkii wuxuu siiyey aqoon iyo inay tacliin iyo xikmad oo dham ku dheeraada mid ka mid ah nimankii wuxuu garan jiray waxyaalo la tuso iyo riyooyin oo dhan darius waxaa la wanaagsan inuu boqoryadaasi uu yeelo boqol iyo labaatan amiir oo boqortooyada oo dhan waa wada gaadhay oo wuxuu iyagii ka saara mariyey saddex taliyo oo mid ka mid ahaa daawuud ka mid ahaa inay amaradu iyaga la xisaabtamaan oo aan boqor ka sarreey ku dhicin markaasaa boqorkii laga soocay taliyayaashii iyo amiiradii maxaa yeelay waxaa isaga ku jiray xikmad aad u wanaagsan boqorkii wuxuu ku fikiray inuu talada boqortooyada oo dhan u dhiibo markaasaa taliyayaashii iyo amiiradii waxay doondooneen sabab uu isaga u dacweynayaa oo xagga boqortooyada ku saabsan laakiinse waa waayeen sabab iyo xumaantoona maxaa yeelay isaga wuxuu ahaa aamin iyo qalad iyo xumaantoona lagamana helin markaasaa nimankaasu waxay ku yidhaahdeen sabab ku heli mayno isaga haddaynan ku heli xagga sharciga ku saabsan boqortooyada markaasaa taliyayaashii iyo amiiradii la shireen boqorkii oo waxay ku yidhaahdeen boqor daryosow weligaaba noolow madaxyayaashii boqortooyada oo dhammu iyo taliyayaashii iyo amiiradii iyo waniyayaasha iyo saraakiisha waxay ku tashadeen inay dhisaan qaynuun boqornimo iyo amar leh kuwa allaah kii intaa soddon maalmood ah wax weydiista boqorka kale ama nin adiga mooyaane boqorow waa ina lagu rido bohosha libaxda ka dhex buuxa haddaba boqorka amarka dhis oo qorniinka saxiix si uusan u bedelmin sida sharciga reer madey iyo reer faris uu uusan bedelmin oo kale sidaa daraaddeed boqorka waa saxiixay qaynuunka iyo amarkii dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabtaan wax su'aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeena haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Jesus.